Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan wada-tashi ah kaas oo qayb ka ah dadaallada lagu mideynayo qorshayaasha horumarineed ee heer gobol iyo heer degme ee Jubbaland. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan sida agaasimayaasha qaar ka mid ah wasaaradaha Jubbaland, xildhibaano, iyo ururada bulshada rayidka ah. Kulanka intii uu socday waxaa lagu gorfeeyay mabaadi'da aasaasiga ah ee horumarinta dowlad wanaagga iyo sidii hay'adaha dowladdu ay adeeg hufan u gaarsiin lahaayeen bulshada. Marka kulanku soo dhammaaday, agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorshaynta Jubbaland, Maxamed Weli, warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray.
Marka qorsho horumarin state dowlad goboleed ee wasaarad kasta ay qayb ku leedahay in la qoro hadhow guruubyaa loo kala fadhiisan doonaa shaqo waxaan rabnaa marka baaxad leh oo qiimo leh oo mathali karaya hadba wasaaradda marka iyado qofka uu ka socdo in la wada qoro maalan haddaa ka socota wasaaradda haweenka ama arrimaha gudaha ama guddiga shaqaalaha rayidka ama magac kasta u bixi waxaa la rabaa joogistaada halkan aad joogta ee maanta aad fadhido waa wixii institutionka aad joogta lagu hagi lahaa shanta sano oo soo socota gundhiga shanta sano oo soo socotana tobanka sano iyo labaatanka sano oo soo socota iyo generation to come bay u noqon doontaa faa'iido waxaan u baahannahay marka maanta juhdigeenna iyo maskaxdeenna iyo maankeenna iyo waxaa nagu jira intaan majuujinno labada gacmood ku qabanno ba waxaa la rabaa in wax qormo oo macno leh inaan awoodda isugu geyno waxaan u malaynayaa socodbarad baan ahayn labadii qorsho kuwaan ka horreeyey waxaa laga yaabaa qiimo ahaan iyo waqtiga la geliyey juhdiga la geliyey inay ka hooseeyaan kan maanta waxaad ogtihiin bilihii lasoo dhaafay habeen iyo maalin in laga wada hadlayo qorshaha horumarinta stateka ama dowlad goboleedka laga yaaba in imeilo la inku dhibay booqasho la inku dhibay wicitaano la inku dhibay waan arkay dad badan oo dhibsadeen communicationada farada badan laakiin runtii waxa karkarayaa ka qiimo badan waayo qorsho shan sane ee soo socota la rabo institution dowladeed in lagu horumariyo juhdigu u baahan yahy waan isla wada ogna dhammaanteen dad farsamaana wax siyaasiyiina meesha ma fadhiyaan waxaa la rabaa marka waxaa waaye meesha aan joogno saan ooga kacno waxaa la rabaa harbo maalinba maalinka ka dambayso ama saacadda saacadda ka dambayso dowlad dhiska iyo juhdiga la gelinayo inuu ka qiimo badnaadaa la rabaa inta hadda aan joogno waad ogtihiin kismaayo sanado ka hor say ahayd iyo maanta sida ay tahay jidadka ay leedahay qorshaha ka socdo nadaafadda iyo bilicda say isu bedeshay magaaladii biyo fadhiga ahayd maantayto inay leedahay sewage system ama biyaha tuubooyin qaado oo badda ku shubo